بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu maanta doonayna inaanu ka hadlaa baanaasadii iyadoo ay hore u jirtay oo dalkan ay haysatay biyo la-aan laydh la-aan sicir barar waxaan ku idhaahee asbitaalkii guud oo u downa xidmada dhibaatooyinka noocaas iyagoo dalka ay jireen oo ummaddu la daala dhacaysay hadda iyo welibeedii ku ogaa garsoorka isagana dhibka haystaa ogeydeen arrimaha faraha badan lee ummadda haystay oo ummaddu la daala dhacaysabay waxay xukuumadda maanta jirtaa halka arrimaha xal uga raadin lahayd waxa ay ku dhaqaaqday caburintii iyo cadaadiskii iyo cagajubloyntii ay ku caanbaxday xukuumaddan uu hogaamiyo madaxweyne siilaayo ee xagga saxaafadda waxaanay ku dhaqaaqday inay albaabada u laabto oo ay xidho wargeeska caanka ahaa haatuf iyadoo waxallo wax sababa oo ay ku xidhay oo cad oo ay ku xidhi kartaa oo uu sameeyeyna aan u jirin haba yaraadee waxaan u aragnaa runtii markaanu eegno haddaan nahay waddani hubaal sidii loo xidhay oo dadkii intay u galeen weliba toogtay haddana la dallacsiiyey iyadoo amarkuna uu ka yimid madaxtooyada oo la hubo wax ka qabasho la-aantaa waxba laga qaban ilaa maanta aan la furin waxaan u aragnaa haatifa iyadana maanta la weeraray oo si caddaana laleeyahay maxaad cid wax uga qortay waxaan u aragnaa runtii waxaa xaq loogu leeyahay inay tahay in caddayn la weydiiyo la yidhaahdo caddeeya waxaa qortay inuu sax yahay iyo inaanu saxayn laakiin wax intaa ka badan waa hay-ad qaran oo sharci haysata oo sharciyaysan maaha hay-ad si tahriiba u shaqaynaysa wixii ay qortay in caddayn la weydiiyo wax ka badan laguma leh ciidamadan ay dowladdu u isticmaalayso qaabka awood sheegashada ah waxaanu leenahay ha ka joojiso ummadda xisbiga waddani wuxuu soo jeedinayaa in si deg dega xorriyaddoodii loogu soo celiyo wargeyskii hubaal iyo wargeyska jamhuuriya labadaba xukuumad haatif aasif iyo haatif inay si deg dega ugu soo celiso xorriyaddoodii labadaba wargeeskaa hubaal oo isagana inta muddo loo cagajubleeyo weliba raggii magaraysa dhagarta ka geystay wax toogtayna la dallacsiiyeyna waxaanu leenahay iyadana deg deg xorriyaddiisi a ugu soo celiso haatifoo shalay si indhala-aana ciidan loo duldhigay oo albaabada loo laabay oo dhib badan la gaarsiiyeyna si deg degaa xukuumaddu ha u furto hana raacdo shuruucda dalka waxaanay leeyihin maxkamad baanu ka soo qaadanay shuruucda dalku waxa fiican in siduu yahay loo raaco haddii bini aadmigu qalad sameeyo waa in lagu caddeeyaa waxaa laleeyahay cid baa wax laga qoray wargeysyadu waxa u joogaan iyo hay-adaha madaxa bannaan ee tifiyadu inay wax ka sheegaan xukuumadda oo wixii jira ay ummadda u tabiyaan ummadii ha indhaha isku qabsada cid wax idiin sheegtaa ma jirayso ayaa laidi leeyahay annaguna waxaanu leenahay waa la sheegayaa waa la hadlayaa awood lagu xidhana xukuumaddu uma laha laakiin waxaa xaq u leedahay wixii uu qofku qoro in la idhaa caddee wax intaa ka badanoo xaq dadka ugu leedahay ma jiro waxaananu leenahay awooddeeda ku ekaato xukuumaddu ciidankana sida guracan u isticmaalaysana ummadda ha ka joojiso haddii intaa laysla dhaafo waxa soo baxaya waa la garanaya hadduu ninku idhaahdo anigaa ciidan haysta anigaa waxaan doono samaynaya wixii soo baxaya waa la garanaya waxaanu jeclayna halkaa la isla gaarin ee xukuumaddu awoodeeda ku joogto